wallaahi meesha la yidhaahaa meesha la yidhaha afgooye ka bilaaw ilaa kugeey warmaxan buulalow dooweyne ilaa niga walaweyn dhibaato xoog lahaa ka jirta nia waa shacabkiina waa kacsan yihiin dadkaas oo meesha degan dad oo aad u fiican waa beertaala xilli oo beeraha oo la abuuraya lagu jiraa dhibaato badanaa haysaniyo deegaanka waxaa ka jira baabuurta dadkii gabdhihii waa la kufsaa waa la xoogaa gabdhihii soomaaliyeed baabuurtii dadkii baa lagu hasuuqaa wax bishii adiga hadda bisha haddaan hay adiga boqol qof adaa ku dhimata cid ka hadlaysana ma jirto dawlad ah ka hadlaysana lama arkin dad faahfaahayana ma arkin macnaha aaday xuntani arrintaas ciidan ciidan ciidan lama ahan ciidan fisha waa tuugo iyo madaxay soo dubayaan baabuurka waa laska hasuuqaada baabuurka lix isjiidka oo baabuurka maartaqaan oo iska roga oo oo oo safaraha ka yimaad aa laga banjaraa lacagi si lacag sii diidana lugaha laga banjaraa lixda lugood inta lugaa ku soceyo dhan waa weydii kartaa dadka meesha degan oo dhan oo deegaanka ku eh waa la yaaban yahaa caadi caadi macnaha dadkina aaday u yaaban yihiin baabuurta lugaha laga banjaraa toban iyo lix baa war camal ah ah xayta adiga waa dhibaato xoog lahaa ka jirta oo ba-an deegaanka ahaa kamid ahay meesha deegaanka kamid ahay aadaa u yaabannahay meesha waxay taagan tahay qabiil qabiil intii la isku diilahay inaa deegaan ahaan aya kacno aad tuugadana aan iska dhicino wixii oon waxaad gudbaa inaan iska dhicino haddii korkaaga dadkii lagu dilayo dadkii lagu dhibaatay dad muslima ma la dayi karo mala lama adkaysan karo dumaraa lakusoo sheegbaana baabuurka mataqaana baabuurka oo sheegbaanaha wax la yidhahdo oo lugaha lagu furo halkaasaa dumarka laga geliya maaga gabdhood soomaaliha ku dhimatay cid ka faallayaysa lama arka oo qobi aan caadiina meesha ka jira waxay u daran tahay meesha la yidhaha warmaxa inti kasoo bilaaw ee buulilo ku keen meesha la yidhaha haladaasaa aad iyo aad looga cabaysho u daran tahay meeshaasay usii daran tahay dhinacaas walaweyn iyadana waa dhinaca erigad meel la dhahayo oo ka sokayso oo lamber sideetan la dhahayo dhinacaas iyadana waa waa aad iyo aad idin looga cabsi waayaa muka dhibaato xoog lahaa jirta shabaabna ma dawladna ma nimanka macnaa dadkii hasuuqa waayaan alada ku baaba-uhaysane yaa qabiil qabiila madaxa loo soo dubanaa macnaha ay ay dadki lagu baabuurta lagu halaago waaya marka ma maalin walba
dadka deegaankana waa la weydii karaa maalin walba miyay arrintaa dhacdaa mise waqtiyada qaar bay soo galaan wallaahi niaw hadda dawladda waa celisaa baabuurta maqribka hadday qoraxda ay sagaal saac ay gaartoba baabuurta afkuya lagu celiya hadda ayaamahan xooga waa caymataa laakiin intii ka horeysa dhibaato aan cadihina ka dhacday boqol qof oo camal waa ku dhimatay dad baabuur safara iska masaakiin aho oo oo iska safara waa lagu dhibaateeyey adiga dadaan cadihina lagu dhibaateeyey meesha dadka deegaanka hadda gaadiidka ka shaqeeyo wareesta xog galaho weydiiya meesha maxaa ka dhico haya dhaha caadi ma ahan macnaha wax meesha ka dhico aha wax oo soomaalinimo ma ahan islaamnimo ma ahan ma aha wax ka dhico haya meesha dadka masaakiinka oo jidka maraha in la dhibaateeyane oo la waxeeyana waa aanu kana deegaan aan nahay oo isha ka fiirino dhibaatayna ku naqato macnaha inaan kacno oo iska dhicino anuka macnaha soomaali waa soomaali aan walala ahaana isbiirsano macnaha dadkeeda korkaaga dil ugu dhibaatay mushkilo waay wallahi nin niman dawlad isku sheegaya jooga may fahmin dawladna ma aha waxaas nin dawladna waa la arki jiray dawlad oo tuuta wadataa la arki jiray dawlad oo macaawisinya soo qaadata horaga gambirnisadiisa cimaamalada wax ugu dumanta waa wax ay tahay lama yaqaan lama yaqaaniyo aadaa loo ogyahay in adeerkay meesha la yidhaha saybeena tag amba halkaas tag aba halka baabuurta dadka ka caanaloyda ama masaakiinta ay kasoo gasho weydii dhibaatada meesha ka dhacaysa in lugayso hadda afgoy loo lugayo ilaa walaweyn loo lugayo habeenkii baabuurta ma saacaay dadkii fakora u qaadanaa adeegii qaada lahaayeen beer abuurana lagu jira abuur waa xilli loo kala dad muslimka ay beeraha macnaha xilli la beera lahayo waayo dadka inay lugeeyaan habeenkii ay ku geyso dhibaatadaas jidka ee la mari waayo mar qofoodaa la dilay keligi dhow unsir waa la og yahay hadda dhow hadda dhow qaraxan oo oo saybi ka dhacay allah unaxariis inta ku dhimato oo ka naxnay oo baarka ah aniga saddex maalmoodba ma badarna ma cunin mana hurdin macnaha halka ka dhacda meesha soo adkeysa waayo hormaya la wareysanaya baabuurka waa la maaha baabuurka xabad iyo niyada uridaa lagu furaa wax macnaha iyo labaabiyaa laga tego waaya saaa waa soomaali dabargoyn waay waxaan ma ahan ma ahan waa islaamnimo waa laga baxay waa qalad waay waa in la kaco culummada iyo kaco dadka war ilaahi in laga cabso dadka munaafiq aho dadka layahay dhiigga muslimka daadaayo aan la iska dhiciyo wa wa wa waa banaantaas inaad soomaalina iyo waxaa ka codsaynaa iyo koonfur galbeed inaa ha ogaadaano anuka shabaabna manihin dawladna manihin dad deegaanahoo masaakiinaha nahay uma adkayso karno waa iska dhacaynaa maanta haddii ay ay ay ay deg deg ay ay fara ay ku qaba weyso isbaarana ma ogolin eh, dad masaakiin oo la dhibaateeyana ma ogolin korkaagana ma lagu dhibaateeyahayo waa waana kasoo horjeednaa waana isku raacsana ilaa waloweyn ilaa degan eh, shacabka degan ilaa bulalow waa isku raacsannahay go-aankayna waayo waana dad asjecla soomaaliya aad